raadiyo baydhabo waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyey warbixinno barnaamijyo wareysiyo iyo kuwo kaloo aad u fara badan oo ay shacabku ay ka heli karaan goor weliba iyo wakhti weliba ballanteenu waa raadiyo baydhabo isha warka
bismi illaahi raxmaan iraxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiin faylah waybaha ka dhowaada sana qodobada warkaana hamiignima idaacadda radio baydhabahaansheen ka door korona ra-iisul wasaaraha ilgaarsiinta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble oo dalka gadaalhan ka nagadiya duuqa magaalada muqdisho iyo safiirka turkiga oo colomiya golaha wasiirada maamulka jubbaland oo geedka ku shariiha amniga iyo abaaraha wasiirka amniga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug oo iscasiliya akhbaraadka binaanka mignimaadun radio baydhabo shanghaytiya dhegeystayaal banka door koroon qaramada midoobey oo jawaabka dalabta etoobiya iyo dad badan oo ka dhimaday dhul gariir ku dhihi wadanka bakistan hamiin fayla dhegaystayaal weybwa hamiignimo khamiis baaha ay turjumaanaha hoyda hayta taariikhdan ayaa eeta toddobada bilo tobanaad oktoobar labada kun labaatiyo kowka intaasi wayaana qodobadii warkaana hamiignimo idaacadda radio baydhabo ahaan shaan ka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hamiin fayle dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda hilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo wafduus hogaamiyey ayaa galabtun dalka gadaal ahaanka nagadi kadib boogasho rasmi ah oo qaadatay muddo saddex maalmoodeh iyo ka roogan dalka qatar ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble intiisu meelasay ku suganaay iyoayba kulamo shalgadiisan usla qaaday mas-uuliyiinta wadankaasi qatar waybanaha kulamada iyo haayan ahaan oo shalgadiisan oo lanku hadalaya arrimo khuseeya hoojinta xiriirka labada dal ee qatar iyo soomaaliya xanaaqadowka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee galabnimada muusaakanagadi caasimada dalka ee muqdisho kadib weyba safarka ra-iisul wasaaraha hilgaarsiinta maxamed xuseen rooble faahfaahin kubiyey wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan rabaa inaan ku soo koobo socdaalkii ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa saddex qodob qodobka koowaad safarka ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga uu hogaaminayay ee uu ku tegay dalka qatar wuxuu ahaa mid soo dhoweyn iyo wada shaqayn heer sare ah ku qabsoomay amiirka dalka qatar ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha kadib wuxuu kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka qatar kadibna waxaa dhacay shir laba geesood ah oo ay ka soo qayb galeen wasiirada labada dhinac qodobka labaad wadahadallada ka dhacay wada shaqayntaas iyo shirkaas waxay u badnaayeen kuwo looga hadlayay xiriirka iyo waxwadaqabsiga ee labada dal xiriirkaas iyo waxwadaqabsiga labada dal waxaa gaar ahaan looga sii hadlay mashaariicda horumarineed ee dalka qatar ay ka waday soomaaliya kuwaasoo qaarkood ay u baahan yihiin dardargelin wadahadalkuna waa sii socon doonaa ku saabsan mashaariicdaas qodobka saddexaad qatar waxay taageeraysaa doorashooyinka soomaaliya inay ahaadaan kuwo daafuran oo ku dhaca jawi nabadeed kuna qabsooma sida ugu dhaqsaha badan sidaas daraaddeed qatar waxay ballan qaaday in ay si fiican uga qayb qaadato kaabista miisaaniyadda doorashada iyo amnigeedaba
hadalka wasiirka arrimaha dibadda yahaka beegame hela ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh muddo saddex maalmoodeh use ku sugnaay wadanka qatar kadibna geeka galabnimadii magaalada muqdisho ee caasimada dalka gadaalhaanka nagadi duqa magaalada muqdisho iyo safiirka turkiga oo geega kulanweeladii gudoomiyaha gobolka banaadir waanee duqa magaalada muqdisho cumar maxamed cumar maxamed maxamuud umar filishe ayaa hageeka weybah usa xarunta agalka dowladda hoose ee hamar kulanka la qaaday danjiraha dowladda turkiga ee fadhiya soomaaliya ambasador maxamed yilmes duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed umar filish iyo danjire maxamed yilmes ganacsato soomaaliya iyo turki aniska jarta ayaa yowba ku wada hadleena sidii la bilaabo lahay dhismada wadada jasiira gudoomiyaha gobolka banaadir waane duqa magaalada muqdisho ayaa dowladda turkiga aan kuma hadnagay mashaariicda shargadiysan eeiyo kuwadan gudaha dalka gaar ahaan caasimada dalka ee muqdisho golaha wasiirada dowlad goboleedka soomaalida ee jubbaland oo geeka ku shariha amniga iyo abaaraha cusboonadii madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa geeka shirgadoomiye kulan golaha wasiirada launku hadlay xaaladaha abaaraha ku jira qeybo kumid ah jubbaland arrimaha ammaanka iyo qodobo kale onkoreyntii wasaaradda amniga ayaa korbiiday xaalada amniga jubbaland iyo xaaladaheen ka dambeeya oo iyo ku midayen howlgalayo sameeyeen ciidamada shalgadiisan ee amniga ah ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland dhinaga kale wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo waqaafta ayaa ku horbiiday shaqooyinkii waahda cadaaladda iyo sida sida muhiimyang tahay in la hoojiya hay-adaha cadaaladda taas oo walbadan laka qobaday sanadihii lahadhaafi iyo lak eri qoraalka kubahi qoraalka kulankan geeka golaha wasiirada maamulka jubbaland iyo weeldhadan kulanka oo dagayaal socodi markiiuusaa dhammaaday kadib weyba warbaahinta sharaxaad un kubiye wala aan ku muhiimsanaay oo kulankaasi golaha wasiirada lanku ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland
wasiirada inay la yimaadaan maxaa tiraa qorshe cusub ay kaga hortagi doonaan maxaa tirahda dhibaatada ka dhacday degmada ceelwaq isla markaana ay diyaariyaan guddigii ka horgeli lahaa tegi lahaa maxaa tirahda degmada ceelwaq kana soo talin lahaa dhibaatadii ka dhacday xasilooni iyo kala dambayn usoo samayn lahaa taas maxaa tirahda ayuu madaxweynuhu sameeyey taas marka laga tago waxaa warbixin laga dhigaysay wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaad dowladeedka jubbaland waxay caddaysay in covid 19ka maxaa tirahda aad iyo aad wacyigelin laga sameeyey ay samaysay maxaa tirahda culimaauddiinka bulshada qaybaha kala duwan warbaahinta meel walba laga sheegay taasoo maxaa tirahda wasaaraddii ay soo jeedisay in la qaato tallaalka coronaviruska waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha dowlad goboleedka jubbaland waxqabadka ay samaysay iyo maxaa tira saddexda bilood howlqabadka ay samaysay sida maxaa tirahda midaynta maxaa tirahda golaha warbaahinta tv-ga iyo raadiyaha iyo dhammaan suxufiyiinta dowlad goboleedka jubbaland kadib waxay ku guulaysatay maxaa tiraa warbixinta wasaaradda warfaafinta ku sheegtay inay ku guulaysatay qabsoomidda iyo fududeynta shirweynaha suxufiyiinta dowlad goboleedka jubbaland oo shalay laga daafuray maxaa tiraa xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka jubbaland magaalada kismaayo taasoo maxaa tirahda uu furay madaxweyne ku-xigeenka labaad suldaan cabdiqaadir maxamed luga dheere shirkaasoo maxaa tirahdaa uu socon doono saddex beri laguna dooran doono gudoomiye laba gudoomiye ku-xigeen iyo xogeyn iyo golaha maxaa tira shuurada ah taasoo hadda shirkaasu maalintii labaad uu maanta u socdo taasoo ay bogaadiyeen golaha wasiirada dowladayaalka jubbaland waxqabad muuqdana ay noqotay qodobka afraad waxaa warbixin laga dhageysay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta waxqabadka ay qabteen iyo saddexda bilood maxaa tirahdaa hadda lasoo dhaafay wasiirku wuxuu soo jeediyey kow in ay maxaa tirahdaa ay mideeyeen dugsiyada qur-aanka ka dhisan maxaa tirahdaa dowlad goboleedka jubbaland siiba degmada kismaayo iyo in ay maxaa tirahdaa tababare ay u qabteen macalimiinta dugsiyada qur-aanka ah si ay si midaysana maxaa tirahdaa waafaqsan diinta loogu baro ardayda iyo waxaa warbixin meesh kusoo jeediyey in wacyigelinta maxaantiraa coronaviruska iyo culimmadu ay kasoo jeediyeen masaajidada iyo maxaa tirahdaa shaarica dhammaan in laga hortago maxaa tirahdaa cudurkaas cudurkaas oo ah caqabad ku ah dadweynaha islamarkaana ay ku leedeen dad badan lagu waayey dad badan oo muhiima taasoo maxaa tira wacyigelin masaajidada iyo culimmada dhammaan meel walba ay ka gudbinayeen iyo wuxuu haddana soo jeediyey in haddii alayna baahi weyn loo qaba in la dhiso xabsi kumeel gaar ah maxaa tirahdaa lagu qabto dadka maxaa tira dambiilayaasha ah xabsiga hore oo dhisan maxaa tirahda oo ka dhisnaa magaalada kismaayo duqoobay isla markaana maxaa tirahdaa uu ku dhow yahay inuu burburo sidaas laalligeed waxa uu maxaa tirahdaa wasaaradda soo eegtay meeshii ku habbooneyd xabsiga kumeel gaara inta la dhisayo habsi xabsigii weynaa maxaa tirahdaa lagu ilaalinayay maxaabiista taasoo loo xilsaaray wasaaradda cadaaladda wasaaradda howlaha guud iyo maxaa tirahdaa wasaaradda amniga inay iska kaashadaan midda kale waxaa maxaa tirahdaa warbixin laga dhageystay wasaaradda beeraha in wuxuu wasiirka wasaaradda beeraha mudane geelle meesha kusoo jeediyey in abaaruhu ay saameeyeen beeraha iyo maxaa tirahda maxaa tirahda iyo xoolahaba dhammaan dalagyadii ka maxaa tirahda ka jiray maxaa tirahda qudaartii iyo waxyaalihii lagu taabi jiray webiga westays oo webigu biyo yareeyey abaar darteedna maxaa tirahda hadda dadku ay ku waraabinayaan maxaa tirahda ceeladii yaroo looga qoday webiga iyo inaysan maxaa tirahda beerihii hadda sidii loogu talagalay aysan u bixin ay dhib ayadoo dhib maxaa tirahda uu ka jiray ayax uu geystay maxaa tirahda dalagii beeraha kadibna haddana abaartu ay timid sidaas laalligeed wuxuu baaq usoo jeediyey hay-adaha maxaa tirahda sabafalka sida maxaa tirahda
weli warkii hamignama ee radio baydhaba ayaa dhegeystayaal si toos aan la socotan wasiirka amniga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug oo geeka isku casili xilkii amnixilkii wasiirka amniga wasiirka amniga maamulka galmudug axmed macalin fiqi ayaa ka dhawaaqay in is isku casili kadib markii madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug iyo is isku faham waayeen si usa sheegi salanmaarayow ahlu sunnada haddaha ka korortay deegaanada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug usoona sheegay in madaxweynaha war dagaal aan hayne bahal aneenkajarna sius hadalkan dhiki usoona sheegay in marnaba dagaalku qaadow kaasi ahlu sunna ah aan doorbidaana gebi ahaana xilkii wasiirka amniga isku casili wayba uso sheegay wasiir fiqi inse marnabaan aqbala doon in xaalad dagaal la kuwajaha culimada ahlu sunna wasiir fiqi ayaa wayba uso sheegay in madaxweynaha galmudug uuse jidkii nabada kudooradii dagaal ku wajah ahlu sunna isagoo adeegsow ciidamada dowladda soomaaliya miilo warka hamignama dhegeystayaal ku dhegeysa tan waa raadiyo baydhabo ee beledka baydhaba akhbaraadka binaanka qaramada midoobey oo jawaabku dalbatay ethoobiya hogayaha guud ee qaramada midoobey yowibose sheegay in dowladda ethoobiya eta inya tusta walcadeyn ange oo yahay ta silan haqeeji eedeymaha la xiriira naqowka toddoba sarkaal oo sarsare oo ku tirsanaya laamaha gargaarka bani-aadinimo ee qaramada midoobey antonio godares hogayaha guud ee qaramada midoobey oo qaaday hadalka shirki golaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey kadib markii safiirka ethoobiya usa ka eedeymo anjeediya shaqaalo shaqaalosho yowayba usa ku midata yowayba usa ka erayay wasiirka amni wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya yowayba us eray in hal milyan iyo ka daren tirada dadka aan baahan gargaarka waanayo sheegeen dhimasho oo weli shiba aan kudhina gudaha dalka ethoobiya waana siduus hadalkan dhiki safiirka dalka safiirka ethoobiya ethoobiya ayaa ka eedayti saraakiishan inyo faragelin eedan hoogan ka haayeen arrimaha gudaha ee dalka ethoobiya islamarkaasayna mucaawinooyin iyo qalab isgaarsineed angudbiyeen jabhadda horeynta tigray ee bilihii ka dambeeyba dagaal kala jarta dowladda ethoobiya t b l f ya t b l f ta ayaa taasay dowladda federaalka ka eedayti in marnaba shugul oon isku lahayn hay-adaha ku shaqeeya arrimaha bani-aadinimo iyadoona dowladda ethoobiya mas-uuliyiintii sarsara tigraygan ka eedayan in dowladda iyo fadaasa dagaal qaawan shacabka iyo tigrayb in lala gala dad badan oo ka dhimaday dhulgariira oo kudhi wadanka baka bank wadanka bakistan hankii yaraan labaatan qof ayaa ku dhimatay saddex boqol kalena ku dhaawacmeen saacado saacadihii hore ee khamiistii kadib markii dhulgariira cabirsheyhaya shan dhibic toddoba usa kudhiya koonfurtaha bakistan iyada oo in badan oo ku mid ah dadka dhimadi iyo hunduraayen sida uuse sheegay maamulka maareynta musiibooyinka ee dalka bakistan shaqaalaha gurmadka deg dega ayaybayo sheegeen in dadka dhimadi badansho iyo haayeen haano badansho haayeen bilaan iyo ciyaal in ku badan boqol cariish ayaa dumi iyadoo oo dhim iyadoo oo dhismayaal tira badanna deertii waxyeelo waybana muuqaalada lukudhi telefishinka iyo muujayana dhaawaca hadeeri guryaha magaalada hamiya oo dhulgariir ka kordhiya warkii dhegeystayaal hamiignimaadan radio baydhabo ee beledka baydhabo aysanku dhegaystaa sagnaantayan inka eegya siciid maxamed nuur iyo warkantaasi inku jeediyay qaybta farsamada nuur kalsooni iyo fidhi warkan dhegeystayaal ku kale lamid ee inti marukeel hawada diiwan kulamaan ammaanaanla